بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا فحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبته قال أخبرني صير بن سلامة قال أنه قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صير بن سلامة oo kunyadiisa abulminhaal la yidhaaho taabici ah oo siqaa ayaa wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay abi aabbahay baan maqlay abihi de waa kaa magaciisu salaamata abihi xadiidka isagu imika ka inoo warinaya sanadka inoogu sugan maaha laakiin su-aashuu lahaa oo dee waa kan jawaabteedna aan arki doono su-aashan la weydiiyey abubarza uqaadihii salaadii rasuulka ilaahay isaga lahaa laakiin imika inaga xadiidka waxaa inoo warinaya abu barze inooga warinaya sayar ibnu salaamo inankiisa xaafid ibnu xajarna wuxuu yidhaahaa fatxulbaari salaamahan sayaar waalidkiisa ah inankiisu halkan su-aasha uu kaba warramay lam ajid man tarjama cid tarjamaysayba oo kutubtii taraajimta iyo culimadii cid ka hadashay ama tarjamo u yeeshay maan aragba riwaayo inankiisu uu isaga kaba warinaya ana dabaraani fi lkabiir way dhacdo xawdka ku tacalluqsanaydba laakiin inaga halkan riwaayo inooma laha waa su-aasha un yasalu abaabarzata wuxuu weydiinayaa abaabarza saxaabiga jaliilkee nadrat bnu cubayd la yidhaaho can salaati rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam wa can awqaati salaati rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay salaadii uu tukanayey waqtiyadii uu tukan jiray waayo jawaabtu taasay noqonaysaaye awqaaddii salaada ayuu weydiiyey qaala markaa wuxuu yidhi waxaa odhanaya qaaladan shucbaa leh e qaala shucba wuxuu yihi xadiidka sayaar ibnu salaamo shucba ka warinaya qultu waxaan idhi aanta samictahu aanta adiga miyaa samictahu maqlay oo xadiidkan ma adigaa ka maqlay abuu barze markaa uu jawaabayey maadaa ka maqlay qaala shucba wuxuu yihi faqaala sayaar baa wuxuu yihi abulminhaal kaanamaa asmacuka saacata kaanamaa waaba anigoo asmacuka ku maqlaya saacata imika oo macnu waxa weeye uun kolley maqsuudku yahay ay samictu abaabarzata samaacan ka samaaci kalaamaka yaa shucbatu hadihi saaca waan maqlay abaabarza oo jawaabtan waan ka maqlay san imika u maqlayo shucbow hadalkaaga oo dee anaa ka maqlay oo u joogayna markaas saan imika hadalkaaga u maqlayo si lamida saan ku maqlayo imika si laba mid ah ayuun baaban u maqlay abaabarza ugaba maqlay bal markaa tacbiirku kolley maqsuudkaa taasa kaanamaa waaba anigoo asmacuka ku maqlaya saacata bacnaa maqalka maqlay wuxuu la mid yahay si waxaan imika anoo ku maqlayo saacadan oo saan ku maqlayo si lamidaan isaga uga maqlay qaala markaa wuxuu yidhi samictu abi yas'aluhu waxaan maqlay hadalkii hore unbaa dee inoo yar waxbaa soo kala dhex galo inoo soo noqday jumladii hore can salaati rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam faqaala wuxuu yihi abubarza odhanaya kaana wuxuu ahaa laa yubaalii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh midaan u aaba yeelin bacda taakhiiriha waa salaadii cishaayo koley iyo bal walow xadiidka imaka riwaayadan tan bukhaari iyadoo mukhtasar uu wariyey hadaladana qeyb kamid ah barhkood iyagoo mucaalaqa ay ku sugan yihiin noo dambeeya riwaayo iyada aan dariiqa shucbo ahayn oo dhanna waa wariyey oo duhurka uu kaba bilaabay dee innagana su-aalaha dambe iyo mararka dambe u laba kulmaan waxyaalaha ku arki doonaaye isagoo duhurkii ka bilaabay oo casarkii kuxigsiiyey oo maqribka san inoo taalla unbaa u taalay haddana subaxii kuxigsiiye saasaa bukhaari riwaayo aan tan ahayn tan shucbo dariiqiisa aan ahayn ayuu kuba wariyey oo cibaaraadkani aanay kuba sugnayn marka kaana laa yubaali wuxuu ahaa mid aan u aaba yeelin bacda taakhiiriha waa salaada cishaaye dibdhigeeda la dib dhigo oo waktigeeda markaa laga dibdhigo bilowgiisa lagaba dibdhigo loo dibdhigo habeenka nuskii ama thuluskii kaa wax kamida ama bacdigii uma aaba yeeli jirin oo dee maaha had iyo goor nisfa layl iyo thuluthu layl iyo inuu tukan jiray waataynu soo marrayba isagoo dadka eegaya xaaladooda la socday inuu ka horreysiin jiray waktiya qaarkoodna uu tukaday waktigeeda mudankaa uye uu sheegay ee markaa isagoo awqaadda qaarkeed dan kama gelahayn rasuulka ilaahay uma aaba yeelahayn inuu dibdhigu waktigaa dambe uu dibdhigo waana san xalay soo ogaanayba kana laa yubaali bacda taakhiiriha macnaa waa taakhiiraha bacda taakhiir wey waa shay-an min ataakhiir inuu dib dhigo wax taakhiir kaba mida ilaa goorma qaala yacni lcishaa salaada cishaa u jeeda ilaa nisfi leyli habeenka niskii adigu tuludkii ama niskii wey walaa yuxibu muu jeclayn rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh annawma seexasho qabla salaadii cishaay horteed la seexdo oo taa rasuulka ilaahay waa nici jiray ma jeclayn oo de sida laftiga xadiidka duruqdiisa kaleba dee kana yakrahu baa kuba sugnayd oo yakrahu noma qablaha walxadiida bacdaha way noo soo socotaa sababtuna dee ruuxu isagoon salaadii cishaayo tukan hadduu seexdo kollay salaadii ama hurdadii baaba la wada tegayo waktigeedii baaba wada bixi ama waktigii mudnaaye fadliga lahaa ayaaba baxaya waktigeedii mukhtaarka ah jamaacadii baa dhaafi karta haddaba umuurahaas baa ka ratibmaya oo ruuxu inkastaba hadda allanaadiye salaada cishaaye horteed inuu seexdo rasuulku waa nici jiray dee waxyaalaha ka dhalanaya daraaddeed oo ma jeclayn in la seexdo walalxadiida ay walaa yuxibu ma jeclayn alxadiida sheekaysi bacdaha salaada cishaaye dabadeed la sheekaysto oo kol haddii salaadii cishaaye la tukaday in la caweeyo lasoo jeedo oo la sheekaystana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh muu jeclayn ama cibaarada inoo dambaysa waa nici jiray oo dee bal khaasatan waa xadiidkii wixii aan khayr iyo waxyaalaha caynkaasa ahayn in lagu soo jeedo ama laba sheekaysto salaada cishaaye dabadeed la caweeyo sababtuna waxa weeye un dee kollay soo jeedka walo inaga malaa iyo dadka qaarka hortaadi iyo dabciba ay noqotay in ruuxii ama salaadii subax baa dhaafi guud ahaanba ama hadduu dee in badan soo jeedo ama waktigeedii mudnayd ama jamaacadii de ama waxa weeyaan ninkii ilaah ka cabsanaya jaanibkaa lahaa weeyaane salaad habeennimo hadduu tukan jiray dee hadduu soo jeedo salaaddii habeennimo uma kacayo marka taas baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh alxamdulilah rabb alamin yahdikum asma aan u jeclayn bal xadiidna dabadeed xadiiskuna weli waa inoo socdaa bal imaam nawowi iyo hadalkiisana waan soo naqlin doonaa sharaxa ku sugan in sha allah qaala shucbatu shucba wuxuu yihi uma laqiitu sayaar baan la kulmay bacdu intaa dabadeed oo malaa xadiisku intaa u sheegay waa taan leenay dariiqa shucba iyadoo iswada raacsan yaho uu ka siyaaq fiqaan yahay baaba bukhaariya ay wariyeen shucba wuxuu yihi waxaan la kulmay sayaar intaa dabadeed oo fasaaltuhu xadiidkaan weydiiyey kale waana sii de caadada ahlxadiid ayadoo xadiis baa laga yaabaa inay intaasoo goor waa xadiis keliya un ay maqli jireen ama intaasoo sheekhba ay kaba maqlayeen si aan muslimba kuba arkayno xadiidkii baan dib u weydiiyey faqaala wuxuu yihi waayo xadiidku intan waa ka dheeriya si aan soo sheegay wa kaana wuxuu aha rasuulkii ilaahay yusalii mid tukada aلظuhra salaada ظuhr xiina tazuulu shamsu cadceedu marka ay suusho ayuu tukan jiray haddaan ibraad iyo arrinkii aynu soo marnay aanu jirin wlcasra wayusali lcasra wey casarkana waa tukanaya rasuulka ilaahay yadhabu bal aan iska qadarana wax uu tukanaya rasuulka ilaahay salaadii casaro uma yadhabu rajulu uma anaa iska soo qadaranaya si aan siyaaqayo laqbadu inoogu hagaagtoona waana dee axaadiistii kollay la macnaahayd waa taynu soo marnay xagga ah in casarka hore loo tukado e macnahana ay kuba sugnaayeen wlcasra wayusali lcasra ina kaana yusali baa inoo taalay rasuulka ilaahay casarkana waa tukanayay yadhabu uma yadhabu ama yadhabu waanu tegayayoo are markii u de waa arajulu nin rasuulkii ilaahay laba tukaday waa nin dadkii la tukaday kaba mid ahaa ilaa aqsa madinati madiina halka ugu durugsan sida cawaalidii oo kale ayuu tegayey gaadhayay walxaal ashamsu cadceedu xayatun mid nool ay tahay kulaylkeedii ay leedaho iftiinkeedii ay leedahona gaaban cadceedda weli ay dheer tahay ayuu masaafo dhici karta laba mayl dhowr kilomitr ama saddex afar kilomitr baabuu soconayay iyadoo weli cadceedi dheerto wakti horu tukanaya weeye rasuulka ilaahay horaynu taa usoo maray qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya sayaar walmagriba ay magriba salaada magrib ay walaa adri ma garanayo almagriba aya xiinin dakara waqtigii uu sheegay macnaa qaa'ilku waxa weeye halkan sayaar ibnu salaama ayaa hadal kale isagaa hadal kale kolle cibaarada bukhaarina dee waan iloobay baa kaba cabiray markaa wixii uu maqribka yidhi sayaar ibnu salaama leh axmed ibnu xambal baa xadiidkii markuu wariyo xajaajka can shucbata ayuu dariiqiisa kuba caddeeyey inuu sayaar baa saa yidhi baa musnadka imaam axmed kuba sugnayde sayaar baa leh xaggii maqrib ma xifdisani oo wixii uu sheegay ee uu markaa uu aabbahay u jawaabayay uu sheegay xagga salaada maqrib taa waktigii uu tukanaya ma xusuusni buu yidhi oo taa ma garanayo qaala shucba wuxuu yihi uma laqiitu haddana waa mar kale xadiidkii waa la kulmay ciraaq bay wada joogaan kolley waktigan uu weydiinayay aabihii abaabarzana waaba dee wakti dambaabay ahayd oo waa markii saaxad duruqda qaarkood kuba timi ina ziyaad ama cubaydullah ibnu ziyaad basro laga saaray waa afar iyo lixankii hijirada iyo meelaha waktiyadaas ayaabay ahayd su-aashiisani haddana dib baanu la kulmay bacdu sayaar baanu waktigaa dabadeed la kulmay fasa'altu xadiidkii un baan weydiiyey faqaala wuxuu yihi subaxii baan dhinnaaye wa kaana wuxua yusallii mid tukada rasuulka ilaahay asubxa salaada subax fayansarifu waa gadoomayay alrajulu ninku macnaa salaaduu ka baxayay weeye uu salaamo naqsanayo maaha meel kale u tegaye fayanduru markaasuu eegayey oo uu arkayey ilaa weji jaliisii ninkan la fadhiya dhinaca ku haya weeye waa kan isaga la fadhiya dhinaciisa fadhiya wejigiisa aladi kaasoo yacrifu kolle caydkiina waa cayd mansuuba waa fadl oo markaa waa la iska xadfa haddii la doono waa caadiye aladi yacrifu weeye waa kii uu hore u yaqaanay ee dhinaciisa fadhiyey ayaa uu eegayey oo xaggiisuu dayayey fa yacrifu uu garanayay oo macnuhuna waxa weeye horeynuu soo maray xalayna waa tii aan soo haynay rasuulka ilaahay wakti dhulku madow yahay waagise beriyey marka waaga un iftiinka un halkaa laga arkay laakiin dulmadii aakhira leyl ay jirto ayuu salaada subax gelayay masjidkuna laambadnama taalo iftiin ma lahaba masaajidkii rasuulka sidaasaa lagu gelayay abubakr waktigiisina saasoo xataa cumar waktigiisii saasoo cusmaan waktigiisii baa la iftiimiyey oo waxyaal bal markaasoo in haddaba markaa uu galo salaadii dadku dhinacan ruuxan dhinacaaga dee masjidna waa lagu jiraayo kolley dee la waa hadhaysnaa masjidki dhulkiina waa madow yahay iftiin kalena mama jirto markaa ruuxu ninkan dhinaciisa hadduu xataa daye uma muuqdo wejigiisa codkiisa inuu garto mooyaane weji ahaan isagoon la hadlin ma garanahayn weeye rasuulka ilaahay haddaba markuu salaada ka baxo isagoo salaadana saynu dee aynu aragnay hore una aragnay imakan aan arki doona dheeraynayay ayaa muxuu ka baxayay iyadoo dhulka yar iftiimayoo ruuxu ruuxa ka durugsan ma garanayo wejigiisao weli madowgii waa baaqi dee masjidkiina way ku jiraane laakiin kan dhinaciisa fadhiya ayaa iftiinka yimi daraaddeeda dhulku soo yar iftiimay ayuu ruuxan garanayay wejigiisa marka ti xalay aynu soo marree dumarka lama garanayn dee dumarku waa ruux kaa durugsan bay dha bal dee waana ruux dedan buu ahaa kana maaha xataa kan ku kaa yar durugsan ee raggiiba ah ee waa kii dhinaciisa fadhiyi wejigiisa u muuqanayo markaasun baa dhulka iftiimaya wey aladi yacrifa yacrifu qaala waxaanuu yihi abu barza wa kaana wuxuu ahaa yaqra-u mid aqriya fiiha waa salaada waxa weeye subax dhexdeeda bisitiina waa lixdan aayadood ila lmiati ilaa boqol laga gaadhayo ayuu aqriyayay oo ujeeddadu dee marka la eego waa rasuulka ilaahay qira'ada waa dheereynayay macnaa lixdan aayadood intuu kaba bilaabo boqolka uma gaa macnuu maaha taas ee rasuulka ilaahay awqaadda qaarkeed suurad ilaa lixdan ba ama aayaad lixdan u aqriyayay kolkol intaa waa ka dheereynaya o boqol aayadood buu gaadhsiinayay tabaraan iyo sitiinka oo kale ilaa alxaaqo oo kale iyo baaba dee kuba soo aroortay muhimku rasuulka ilaahay waa dheereynayay qira'adaasoo markaas waa qiraao dee ama bilowgeed lixdan noqon karo ilaa lixdan ilaa boqol adigu intaa udhaxaysa ayuu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh aqriyayay bsitiina ilى mia وxadثna عubayd للhi بن معاad qال xadثna أbي qال xadثna شhuعbaة عan سyاr بن سلامة qاaل samعtu abا brزة yquل kana rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilahi wuxuu laa yubaali midaan u aaba yeelin macnaha way dhacaysay weeyaan oo maaha sida salaadaha kalu marka waktigeedu galaba saa duhurkii iyo casarkii iyo subaxii iyo maqribkii iyo marka waktigoodu galaba uu tukanayey ee halkan inuu dib dhigo cishaayiga bacda taakhiiri salaati اlcishaayi waa taakhiiran ama bacda taakhiiri waye waa in an yuakhirahaa shay-an mina taakhiirin waa wax taakhiir kaba mida inuu waktiga bilowgeedii kaba dib dhiga ma uu gaadhsiiyey ilaa habeenka bartankiisii taas rasuulka ilahay dan kama gelin awqaada qaarkeed way dhacaysay waa dib dhigayay laa yubaali bacda taakhiiri salaati اlcishaai bukhaari oo kale bacdiga kumay sugnayn oo khaasatan riwaayaadka qaarkood ee dee halkan ay wadaagsadeen oo laa yubaali taakhiira salaati اlcishaai ilaa nisfi lail oo laftiga bacd n kolka shay aan iskagaba fasiranaynaan isaga kuma sugnayn laqoodna markaa taa kale way ka yar dhaweytan macnuu waa mid uun rasuulka ilahi inuu awqaadda qaarkeed dib dhiga salaada cishaayo uu dib dhigay ilaa nisfi lail waxba taasi way ka dhacaysa uma aaba yeelayn oo taas waa la imanayay wakana wuxuu alla yuxibu mid aan jecelayn annowma qablaha in la seexdo horteed walilxadiida bacdaha sheekaysi iyo caweys la caweeya dabadeedna taa rasuulku ma jeclayn qaala shucbato uma laqitu maraة أkrى faqaala aw ثuluث lail waa habeenka barhkii ama ثuluثkii labadabana waa ti aan axaadiid hore kusoo maro waqtigeeda dee mudan weeyaan وxadثna abubakr abu quraybi qala xadثna سwayd بn cmri الkarbiy عan xamad بn سلamةa عan sayaar بn سلamةa abilminhaali markaa maanta shucba xadiidka ka maqane qala samictu abا barzة الأslamiya yaqul kana rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم yuأkhir waa dib dhigayay alcishaaء ilى ثuluث lail habeenka ثuluثkii wayakrahu waanu nacayey annowma seexasho qablaha iyada horteed la seexdo waa nacayeyba waa dee bal si aan xaggii jamaacada ha noqotiyo dee umuuraha aan soo sheegnay oo kale wayakrahu waanu nacayey walxadiida xadiid iyo sheeko bacdaha dabadeed la sheekaystana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa nacayeyba imaam nawowi ba wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala wasababu karahati lxadiidi bacdaha de waana taha kaley anahu yuؤdي ilى الshr وyakaafu minhu غalبaة الnam can qiyam الlail aw الdikri fiha aw can salaة الsubح fi waqti اljais aw wfiqt mukhtar اأfضل bal hadal kale oo yarna waa soo socdaaye waxa uu rasuulka ilaahay dee saharkan uba nacayey arin mee u nacaya xadiid bacdaha taasi waxay keenaysaa soojeed iyo caweyn iyaduna ay dee kaba iman karto ruuxii oo ama qiyaamuleilkii hadduu dee lahaaba weeye uu ka qaalib noqoto ama subaxiiba kaba seexdo waqtigeedii banaanaa ama waqtigeedii mukhtaarkaa arrin kaleu yidhi wuxuu leeyahy soo jeedka habeenkiina waliana sahara fi lail sababun lilkasali fi nahaar soo jeedka habeenkii lasoo jeedaa wuxuu sabab u noqonayaa wahsi maalineed oo maalintii inuu ruuxu caajiso oo uu markaa ka wahsado cama yatawajahu min xuquuq اdiini wadaacati wamasaalix dunya buu leeyay wixii isaga dee saarnaa ee ama xuquuqdii cibaadaadkii daacaadkii diineed ahaa ama masaalixdii adduunyaba ahaa inuu hadhow ka wahsadu kari waayo kaba caajiso waana dee sidaa ruuxan soo jeedka badan iyo xaaladiisu inuu waa seexanaya gelinkii hore waa caajisaya taas baabay umuurahan kaba dhalanayo wey laakiin kolley culimaduna iyagoo nusuus kaloo timiba halkan waxa weeyaan oo rasuulka ilaahay dee waxyaalo kala duwan oo ka dhacay oo bacda salaati اlcishaa in waxa weeyaan ama xadiid ba ahaa ama dee inuu nooc soo jeed ba ahaa iyagoo taa kuba fasiraya ayaa waxay yidhaahaan makruhan mid waxaan la karhay waa wixii umuurtii wixii adigu iska mubaaxa ayena wax maslaxo ku sugani jirin ile wuxuu hadduu marka horeba aanu banaanayn ama aanu toosnayn ama cishaayi ha noqoto ama wakti kale ha noqoto mid kastaba dee wax toosan maaha waa wax laisu diidayo laakiin wixii aan dee mubaaxahaan weeye san dee soo jeedkeena aan iskaba soo jeedna aanu faa'iido lahayn ama waxay maslaxa kuba sugnayd iyo khayr sa cilmii dee waaba kan cashirkeeni noqdayba cishaayi dabadi waktii lalahaa hala markaa ayaan la sheekaysanin casharka noqon sida ka mudaarasat lcilmi bul iyo muxadathatu dayf iyo xikaayatu saalixiin iyo carus ama dee muxaadasadii dee iyadoo loo wehelyeelaya iyo ehelkii iyo awlaadii oo kale laba sheekaysta iyo wax kale oo dee bal matalan yimo adigu khayruun ku sugan yahay haddii arinku yahay ama maslaxa ay ku sugan tahay iyada kaasi dhib ma laho karaaha kuma sugno dee axaadiid baa bacdigeed ku timi inta kalena waa la macno ay culimadu yidhaaheen taasba weeye oo bal arrinku kaa wixii khayra wixii aan khayr ahayn ee mubaaxa dee karaaha bay noqonaysaa culimada qaar baa la idhaha sida uu dee saaxibulmufidna uu soo naqliyo waxaaba dee arrintu ay noqonaysaa hadduu ruuxu waxyaalaha caynkaasi ku caweeyo oo kale kusoo jeedo lagu sheekaysto lagwi baa dhici hadal aan toosnayn baa dhici halkii ay ahayd ruuxu markuu salaada cishaay tukado maalintiisna way usoo dhammaatiyo camalkiisiy bal khayrkaa in camalkii uu ugu khatidmo maxaa markaa camalkii ku khatidmayaaba lagwigan iyo ama dembi iyo waxyaalaha caynkaasoo halkaasna dee waxaabay noqonaysaa khaatimadii waaba intaasu taasna kumaba dhintee arrinku taa wey arrin kalean u yidhaahaa saaxibulqur ama qurdubi saaxibulmufib oo kaleo waadatu isagu xaggiisa kalaba yimaado geed kalena ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi habeenkii wuxuu ka yeelay sakab maalintiina macaash buu ka yeelay nolol habeenkiina waa kaa lagu xasiloonaanay xikmaddu taas bay ahayd haddaba haddii habeenkii soo jeed iyo caweyn iyo waxyaalo loo bedelo dee waxaabay noqonaysaa xikmaddii habeenkii iyo sakankii iyo nasashadii iyo wixii uula habeenkii oo laga kaxeeyo sidii maalintii oo kale o dhan loola mucaamaloodo xikmaddii arrinka kuma jirayba uu meesha kaba baxo calaa kulli xaalin bal markaa wixii aanay maslaxa iyo manfaca ku sugnayn waa tan oo rasuulka ilaahay waa nici jiray waana ka loo jeeday makaalkaa kaawa وkana ynصrف وkana ykrh nوma qبla والxadيث bعd وkana wuxua yqrأ mid akriya fي صلاaة الفجr min المئati ilى siتيin boqol laga bilaabo ilى لحdan cibaaradii hore maxaan soo maray bsitiina ilى المئة waana sida daahirko waxa yar baa laga bilaabaa lixdan ilaa boqol laga gaadhayo ee arrinku hadduu noqdo boqol laga bilaabo ilaa lixdan laga gaadhayo cibaaradu dee si markaa caadiga ahayd maaha marka waxay leeyihin halkan cibaaradan baa taqdiim iyo taakhiir ku sugan yahayo sida riwaayada horeba waa xadiid keliya un waa xadiid keliya un waa ruwaada un iyo alfaadahoodii lafdigii horeba bisitiina ila lmia ayun baaba kana macnuu yahay waa min asitiina ila lmia taas bay arrinku yahay oo waa cibaaradii oo isyar kala horreysay uun la kala horreysiiyey wax kale maaha macnuhuna waa kaa horaynu soo maray wa kaana yansarifu salaada subax wuxuu kaba bixi jiray xiina yacrifu marka uu garto bacduna barhkayo weja bacdina waa kuwan isku dhow weliba isdhinac fadhiya aan wejiga iyaga isu muuqdo oon isgarano kaas baa waxa weeye ayuu salaada subax kaba bixi jiray bal kolli macnuhu waa inoo daahir maan filaya baabu karaahiyati taakhiiri الsalaati can waqtiha almukhtaari aadaakani baabu karaahiyati taakhiiri salaati salaadii in la dambeysiiyo karaahiyadeed can waqtiha waqtigeedii almukhtaari la doortay oo waqtigeedii fiicnaa ee mukhtaarkaa ee fadliga mudnaa in laga dambeysiiyo laga dibdhigo xataa dee waqtiga dhexdiisiyaa la tukanayo waaba sida casar oo kale oo dee waqti dambe oo cadceeduba ay gaabatay la tukanayo saas oo kale in waxa weeyaan adigu waa waqtigeedii ama salaadii lagaba dibdhigo duhurkii oo aakhirka waqtigiisii la gaadhsiiyo ama waqti ku dhow bal taa karaahiyadeed horta waa mid inaanay toosnayn wamaa yafcalhu lma'muumu arrin kalena weeyo muhim ah bal ruuxii ma'muumka wuxuu samaynayo idaa akharaha alimaamu imaamku hadduu dibdhigo masalan hadday dhacdo imaamkii inuu salaada waqtigeedii mukhtaarkaa ka dambeysiiyo oo uu dibdhigo waa imaamkii de waxa weya isagii muxuu yeelayaa miyuu hasalkan unbuu kacayaa isagu intuu a qiimadii ku dhufto halkaa jamac ka samaysan seebuu samaynayaa weeye iyadoo weliba waqtiyadaa horena raggan dee madaxda ahaa ay ahaayeen kuwa dadka tukinayo halkaa dhib kale ay kaba imanaysay bal umuurihii baa inooguba soo socday weliba aclaabtii rasuulka ilaahay ama mucjizaadkiisi wax kamidana aan ku arki doono xadaثna khلف بن هiشhاm qال xadaثna حmاd بن زayd xا qال وxadaثnي abورabيع الزهراني وabو كamil الجحdري qال xadaثna حmاd حmاdku waa ninkii hore un waa حmاd بن زayd e can abi cimraan aljawniy cabdilmalik ibnu xabiib baa la yidhaha horena waan usoo aragnay waana taabici weeye oo dabaqadii marka la eego qataada iyo zuhriya can cabdillaahi bni samiti can abi darin waa taabici kaleo isaga kaba weyn adeerkiina waa ka warinaya abu dar waa nin reer khifaara marka qaala wuxuu yihi abu dar alkhifaari qaala lii rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu igu yihi kayfa bal seebaa xaalkaaga iyo arrinkaagu yahay oo xaalkaagu seebuu noqon ama ad ahaan anta adigu idaa kaanat hadday ahaato calayka korkaaga oo ay dee kuwa madaxda kuwa ay noqdaan umaraau madax yu-akhiruuna asalaata salaada dibdhigaya aan waqtigaa waqtigeedii kadib dhigaya waa waqtigeedii fiicnaa mudnaa qolooyinkaasi ma ahayn inay salaadii waqtigeediiba ka wada saaraan oo casar ay maqrib marka uu gala tukadaan taa ma ahayna way dambaysiinayeen duhurkana aad bay u dambaysiinayeen waana ti aynu axaadiisa soo maray iyadoo waxa weeyaan dee loo yimiba anaso uu yihi goorma isagoo waxa weeyaan iyagoo duhur tukaday isaguna lahaa casarkiina tukiyayo iyo adigu ibnu mascuud iyo waxyaalaan soo maray haddaba salaadu salaada waqtigeedii ka dambaysiin aw yumiituuna dilaya asalaata salaada can waqtiha macnaa waa can waqtiha wa yu-akhiruuna can waqtiha waqtigeedii ka dambaysiinoo dilitaanka salaadu macnaa waa dibdhig ay dibdhigaan uun oy kaba dhigaan sida dee meyidkaas ama ruuxa meydka en ruuxdiisa ay baxday taas bal haddii dad saas ay madax ku yihiin oo ninkii madaxda ahaa ee dadkana tukinaya dee xaggan kalena waaligoodii iyo amiirkoodii weeye uu saa sameeyo maxaad samayn seebaad yeeli qaala wuxuu yihi qultu waxaan idhi fama taamuruna dee imaka isagii wuxuu waa ka rasuulka ilaahay dib ugu soo celiyo hadday taasi dhacdo maxaan samaynaa oo ujeedadu maxaan samaynaa qaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh salli tukaa salaata salaada liwaqtiha xagga marka la eego salaada ee kol haddii la dambaysiinayo aada loo dibdhigayo horta waqtigeedii keli isaga tuko salaada waqtigeedii tuko fain adragtaha haddaad haleeshid waa salaadii adigu aada tukatay macahum iyaga macooda aada haleeshid fasalli markaasna tuko si aan khilaaf iyo tafriiq kelima iyo wax kale iyo fitan halkaas aanay ugaba iman iyagii haddana dib la tuko fa inahaa salaadan dambeed iyaga la tukatay laka adiga naafilatun sunnay kuu noqonaysaa oo taa dambe sunnay kuu noqonaysaa eer tuko xadiidku baabka xadiid keliya inoogu imanaya qeyb baan riwaayaadka israacin doonaa qeybna waa yar dambaysiinaynaa markaasune horta bal qeyb baan waxooga ayaan wadi doonaa waayo waa xadiid keliya duruqdiisu ay badan tahay maanta oo ilaa dee lix dariiq iyo meelahaas ayuun baaba inoo iman oo dambe waa xadiidkan abuder un walam yadkur khalafun can waqtiha lafdigan ah aw yumituuna salaata can waqtiha ama yuakhiruuna salaata can waqtiha lafdigaa can waqtiha isaga khalaf riwaayadiisa ma sheegin oo macnuhu saddex sheekh baa muslim lahaa khalaf ibnu hishaamka muqriga ahaa iyo labadan mee kale aburabiic iyo abukamil sulayman ibnu daawud baa aburabiic la yidhah abukamilna fadl ibnu xusein baa la yidhah horena kutubta waan ugu soo aragnay ama kitaabka waan kusoo aragnay xamaad ibnu zaydna way ka wada warinayeen labadan dambe can waqtigaa way yidhaaheen isaga laftigiisa can waqtigaa muu odhan ee laakiin dibdhiga ayaa madirida waa sheegay xadaثna yaحya بن yaحyى qال أخbarana jaعفر بن سulayman عan abi cmrاn الjawniy عan cabdالlahi بn الصamit عan abi darin qala anahu qaal qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi ya aba darin qaala lii bu yihi maya wuxuu igu yihi rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay ya aba darin abadarow inahu shaأniya sayakunu waxa ahaan doona bacdi aniga dabaday umaraaءu niman madaxa oo yumiituuna salaata salaada dilaya waa mucjizo mucjizaadkiisii kamida shay qaybuu ka waramay maba raagina waa dhacayo iyadoo asxaabtii qaar joogaan weli asxaabtiisi waxay joogaan ayaaba arrintii ay timi yumiituuna salaata salaada dilaya fasalli tuko adugu asalaata liwaqtiha markaa hadday arrintaad gaadho oo nimankaa waqtigooda gaadho salaada marka waqtigeedu gasho iska tuko fain sallayta liwaqtiha haddaad salaadii ay liwaqtiha laabtu bimacnaa fii weeye oo fasalli salaata liwaqtiha fii waqtiha weeye waa waqtigeedii mudnaa mukhtaarka ahaa ama fadliga badnaa kaa salaadii tuko keliga fain sallayta haddaad tukato liwaqtiha fii waqtiha salaada waqtigeedii aada u tukato kaanad laka naafilatan ay waxa weeye lafdigii hore aanan kuma fasirananayo alfaada inoo dambeeye haddaad adigu salaada waqtigeedii tukato wa adragtaha macahum haddana eeg waa tukatay adoo masjidkii jooga ama meel kale aba salaadii la aqimay waqti dambe oo iyagii baad haddana salaadii la haleeshay ood la tukatay kaanat waxay ahaan salaadan dambe laka adiga naafilatan tan dambeed iyaga la tukatay sunnay kuu noqon faradkina kii hore kugu xasilay wa ilaa haddii iyaga aanad laba tukan salaad aanad haleelin kunta waxaad ahaanaysaa qad axrasta mid ilaashaday koobtay xifdiyey salaata kaon dee salaadaada hore tukatay waktigeedii adoon ka saarin baa tukatay oo haddii iyaga mar labaad aanad laba tukan iyaga aanad macoodii haleelin salaadii oonad la tukan dee salaadaadii waa adigaa sii horreysiistay waa adigaa tukaday oona salaadii sii ilaashaday xafidtay ayaad noqonaysaa bal tanna waa dariiq dariiqa saddexaad baan raacinayaa wuxuu yihi mسلم وxadثna abubكر بن أbي شhaybة qال xadثna cabdاللahi بن idrيس عan شhucbata cabdاللahi بن idrيسna waxaan filaya marar baan soo aragnay waana imaamة xaafida caalim caamil ah oo de waxa weeyaan cilmi iyo camalba dadkii wada lahaa weeye waana qarinka ciise بن yunus iyo budalaqadood yahay cilmi iyo camalbana waa rag isku dhow bay ahayn isaga iyo ciise عan شhucbata عan abي cmrاn عan cabdاللahi بن الصamit عan abي dri qala أnahu qاal wuxuu ihi abu dari اlgifaari ina khaliilii khaliilkay waa nebi moxamed salawaat ullaahi wasalaamu aleyh awsani waa ii dardaarmo wuxuu igu dardaarmay an asmaca inaan maqlo amiirka oo wixii aan macsiyo ahayn oo wa udiica aan adeeco iyadna wixii aan macsiyo ahayn aan ku raacon ku adeeco si kelimadii loo ilaaliyo fitan iyo tafriiq iyo waxba aanay u iman imaamka anigu amiirkayga aan maqlo wainkaan haba ahaada amiirkaasi cabdan adoon mujadaca alaطraafi xubnihiisu ay googo-an yihiin oo waxa weeyaan dee kaas addoon caadiyaba maaha addoon un hadduu yahay waa addoon dee laga yaaba sankiisa iyo dhegihiisa iyo waxyaalahaasi ay googo-an yihiin oo halkaas aan qiimabo lahayn haddii laisdhaaha iibiya aan qiimo yeesheen xataa hadduu kaa yahay inaan maqlo on adeeco taas baa rasuulka ilaahay amray waan usaliya inaan tukadana waa i amray asalaata salaada liwaqtiha fii waqtiha salaada marka waqtigeedu galay inaan tukado fain adragta waqaala wuxuu yihi iska qadaro qaalo waxaanu igu yidhi fain adragta haddaad haleeshid salaadii eg adigu tuka marka waqtigeedu galo dad salaada dibdhigayaana iman doona ee fain adragta haddaad haleeshid alqowma qowmkii aada haleeshid walxalqad salo adoo salaadaada waqtigeedii tukaday iyagoo tukaday oo ujeedadu aanad salaadii la tukan iyagii markaas oonad kusoo gaadhin haddana markii dambe iyagoo tukanaya kol haddaad waqtigii hore tukatay kunta waxaad ahaanaysaa qad axrasta mid ilaaliyey oo aada ilaashatay salaataka salaadaadii waad xifad waad dhowratay ilaashatay oo waad igaa tukaday wa ilaa haddii laakiin iyagii aada haleesho oo adoo masjidkii yimi ama aan kaba tegin oo dee ku raagayba waxa weeyaan ay salaadii la aqiimo waqtigaa dambe kaanat laka salaadan dambe tukateed iyaga la tukanaysaa waxay kuu noqon naafilatan sunno ayay kuu noqonaysaa bal xadiidka waxa weeyaan afar dariiqna waa inoo dambeeyaa waan sii wadi doonaa biidn illahi tacaala ee horta mid weeyaan oo xadiidka waxa inoogu sugan rasuulka ilaahay aclaamtii nubuwadiisii iyo mucjisaadkiisii mid kamido waa kan wuxuu yihi waxaa dabaday ahaan doona weliba waqti aan dheerayn siintu dee walow xarfa tafiis ay tahay haddana soofo oo kale maaha waa waxaan fogeynba waxaa ahaan doona umaro salaada dilo dee tiina way dhacday sidan horeba usoo maray oo reer bani umaya salaada way dambaysiin jireen xalayna xajaaj waatan soo ogaanay inuu salaada aada u dambaysiinayay cumar bin cabdilcaziz baa intaanu sunnaha ogaan aynu soo aragnay isagoo dambaysiiyey bal markaa iyaga way dambaysiin jireen oy dibdhigi jireen oo waqtigeedii mukhtaarka ama mudnaa way kaba dambaysiin jireen hadday tahay salaadahan caadiga ah khaasatan duhurkii iyo casarkiiyo bay noqonayaan iyo hadday tahay sida xataa salaada jumcada oo kale xajaaj oo kale markuu ciraaq joogay iyo dee waqtiyadaa way dambaysiin jireen aada bay u dibdhigi jireen waa markaa rasuulka ilaahay shaygii uu kaba warramay horta oo sideedii uba dhacay taasi iyada waa mid waxaana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh axaadiisan inooguba sheegay kii imaamka ahaa oo weliba dee iyagu imaam keliya uun may ahayno waa umaradii bay ahaayeen arrinkuna waa iska yar dhib badnaayo waxaad moodaa dhib aan waqtigan dhicinba inay waqtigaas jirtay oo ruuxu haddii dee uu la tukan waayo khaasatan dadkaa la yaqaan iyo culimadaa la yaqaanay dhibaata uga imanaysayba bal masalan taas oy kolkol dhacaysay salaadii jumcada oo lagu jir dee khudbadii unu iska wado malaa casarba uu ku dhaweeyey hadday dee kacaan oo kale ama ay tagaan waa rafa dhibbaa u imanaysaa kuma badbaadayaan oo kale hadday istaagaan oo ay salaadii iskaba tukadaan duurkii iyadiina dhibaato kale ama meeshii jirto masjidkii bay fadhiyaan oo dee ota markaasay barhkood ay dhacaysay inay fadhi iskaga tukadaan oo iyagoo ishaaraya salaadii duhur marka dambe kol kol barhkood ay sheeke iska bilaabi jireen de khudbadda cayinkani khudbad maahebe taasoo iyo arrintu waa iska dhibaatada way badnaydba waktigaasoo dee surooyinkii waktiyadaa dhacay haddaba maxaa xadiidka inoogu sugan in de imaamkadina hadduu dheereeyo masjid kalabaad iska tegi kartaa waxyaala taase kaasi waa kia amiirkiiba haddii bal imaamkii salaada waktigeedii ka dambaysiiyo maamumkii maxaa isagii la gudboon inuu salaada waktigeedii tukado taasi iyada waa mid isagoo keliyuu tukanayaa haddana markaa maxaa jirta waa si kelimadii muslimiinta loo ilaaliyo tafriqa iyo aanay u iman iyagii baa lala tukan oo bal matalan markaa waxaan leenahay waktigaas dee dhibaatadaasaa jirtay ruuxu isagoo salaadiisii ilaashaday ayuu marka dambena tan kale si loo ilaaliyo kelimadii inaanay fitna u iman tafriiq kelima aanay iman ayaa uu rasuulka ilaahi amray in lalaba tukado taasi ay sunno uba noqoto laakiin arrin kalaba jirto waktiyadin hadday dhacdo dee imaam dimdhigayo masjidkiina waa taas oo kale kolley dee isagaana maxalkii suldaankiisa ay tahay dee kol haddii tafriqadii iyo waxaa keenaysa ruuxi waa la dibdhigay in isagu intuu iska adqaymo halkan jamac iyo waxyaala samaysto iyadna dee wax haboon ma aha san rasuulka ilaahay yeela hadduu dee meel kale iska tegay na iska tago haddii kalena ha iska tukado keligii laakiin wax haddana uu intaa fitan iyo tafriq kelimo iyo colaad iyo waxyaala dhaliya in lala yimaado dee wax haboon maaho waa kan rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh taa inoola sheegay oo ruuxu markaa laba arrimood buu isku darsanaya hadduu saa yeelo fadiiladii waqtigiina salaadii waa tukaday dee kelimadii tafriqadeediiyo wixiina ayaa ma fitan waxay kaba iman laydna waa iska ilaaliyo keliya hadduu markii ku tukaday oo kale dii weli waktiga aanu bixin uu la tukadana jamaciina waa kan walow tan dambe sunno ay u tahay oo labadii arrimoodba way dhaceenba haddii dee bal matalan ay noqoto labada inuu mid ku gaabsado culimada qaar baa le kol haddaan taakhiirku taakhiir aad xadkabaxa aanu ahayn ee si kala soo qaado waktigaa horun buu laga dibdhigay laakiin dee wakti salaadiiba la yidhaha way baxaysaa ma aha markaasoo kale barhkood baa doortay jamico la iskala sugo dee tan kalena qowl labaad waaba jirtaa iyadu bal markaa taasi waa jirtaaba oo inuu markaa iska sii horreysiisu iskaba tukado kolle riwaayaadkana wax ziyaadi iyo waxyaalo way inooguba iman doonaan taas intaa wax dhaafsan arrinkan kale waxa weeyaan wain kaana cabdan mujada calaa darafna kolleyba dee waxa weeye markaynu eegno way inoo imanaysaa abwaabteedna kitaabka way ku sugan tahay oo kolleyna oo hadee macruuf ku ah shareecadiiyo dadka umarada ah ama wulaat lumuur in la adeeco kol haddaan waxa ay farayaan dadka aanu wax macsiyo ahayn bal taas baa iyada xadiidkana ku sugan de waana wixii nusuustii kale shareecaduba ay kuma timi wixii macsiyo ah layskuma adeecaye laakiin kuma adeecayo macsiyadaas iyo haddana bixid laga baxo daacadiisii oo hadhow halkaa la yidhaha dee dagaal iyo waxyaale ay kaba yimaadaanna labay kala noqonaysaa wixii un baanu kuma adeecayn ee haddana silaax qaadashadeed dee waa tan axaadiistii kale sabirka iyo jawrul ame in laguma sabriyo waxyaalahaasi waabay inoo dambeeyaan insha allahu tacaala waana wax iman doona iyada taasi xaggan kale cabdan mujada calaa darafna iyagoo culimadu dee uba shardiyaya bal shuruud dee kolkol aan laba tadbiiqin karayno inuu ama waxa weeyaan cala aqal dee ruuxaas muslimka ee caadilka ee aan faasiq ahayn dee bal hadduu imaamka sare yahayna barhkood quraysh inuu yahay ay shardiyayaan laakiin xornimo iyaduna waa wax dee shardi kolley lama lama dhaafaana weeye xadiidkana uu yihi addoonka haba noqdo kolley culimadu waxay ku xambaaraan dee laba wej bay kaba dhigaan oo inuu yahayba ruuxani aanu waaligii sare ahayne ruux meel loo magacaabayba uu yahay taas waa mid de waanay soo martay caalamulislaamiba bal isagoo suudadii sakafur lakshuudi oo masar iyo jawaanib kaba telinayay deetna addoonana waa ahaaba marka la eego dowladdii mamaaligtu in badan waxaabay raggoodu saas may dee suudadii iyaga ciidan markay noqdeen la wareegayay mamaaligtii in badan dee noocaas baabay ahaayeen oo waabay dhacday wax intaa kaba weynayeen bal waali hoose kaba dhigan ama se waxa weeyaan marka shuruudda la eegaya waa markay daacadii caadiga ahayd iyo dariiqa caadigaa la maro laakiin taqalub hadduu yimaado sa inqilaab oo kale iyo ruux xoog ku qabsaday oo kale oo arrintii dee shawko iyo quwo uu yeeshay arrinkii laba wareegay axkaamtiisu dee way fulaysaa si bal aan iraaqatu dimaa iyo mafsadataa ka weyne aanay u iman daacadiisina markaas dee way waajibaysaay oo noocaasay kuma fasireen ba dee taas waa nastay dee waxyaalahaas ama qolooyinkaa aan leenahay way soo mareen caalamulislaamiba arrintooda ay ahaydba وxdثnي يحyى بن حبيب بن الحاrثي qال xdثna خالد بن الحاrث qال xdثna شعبة عن bdayl qaala wuxuu uhi samicta abalcaaliyati abalcaaliya aan maqlay budayl baa leh yuxadiثu xaaluu kaba waramaya can cabdillaahi bni الsamiti can abi darin qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi walxaalo daraba uu gacanta ku dhuftay oo garaacay fakidii bowdadayda waa soo jeedin iyo baraarujin iyo si uu bal waxaan uu leeyahay uu halaag u fahmo oo u xafdiyo u xifdiyo kayfa seebaa xaalkaad noqo kayfa anta seebaad ahaan xaalkaagu seebuu noqonaya idaa baqita haddaad baaqi noqotid adigoo nool fii qowmin qoom yu-akhiruuna dibdhigaya asalaata can waqtiha qaaseed yeeli qaala wuxuu yihi abu waxaa odhanaya cabdullaahi bnu saamit qaala wuxuu yihi abu dar maa ta'muru ay maa ta'murunii maxaad ifaraysaa maxaan yeelaa dadka caynkaasa qaala salli salaata tuko salaada liwaqtiha ay fii waqtiha ha dibdhigin adigu keligaa iska tuka salaada waqtigeedii uma adhab lixaajatik haddaad doonto danahaagi iyo hawlahaagii iskaga toos weeyo xaajadaadii ukac fain uqiimati salaatu salaadii haddii la aqiimo walxaal anta fi lmasiihi masaajidka aad kuba sugan tahay fasalli ama dee saa ragga qaarkood sheegayno waqtiyadaa ay dhibtu iskaba badnayd haddii ay tagaan aanay tegiba karahayn oo kale iyada markaa salaadii haddana laba tuka sunayta dambe kuu noqoni وxadثnي زaهير بن حرب qال xadثna اسماعيل بن إبراهيم عن أyوب عن abiالعاaلية الbrا abuالعاaلية الbrا waa ninkii marka horeba abuالعاaلية inooguma sugnayd albrاna ra'du way shadanta oo kolley isaga iyo in kooban baa ruwaada ay kuba yimaadaan intooda badani waa sida dee صaxaabiga aan soo marnay ee albra بن casiba xadiidka استiqباal الكacba iyo ama naskiga xaggaas iyo axaadiid kaleba aan kusoo aragnay ama aan ku arki doono iyaga waxa badan abara bn albara- oo ra'da aan la shadin laakiin waa in kooban oo ninkani kaba mid yahay baa ra'dooda la shadaa kuwaasi magac caadiya weeye kuwaasi kuwani laakiin xerfo iyo shaqay noqonayaanoo ninkan ziyaad ibnu fayruz baaba la yidhaha magaciise albara waxaa loo odhi leebabkuu qori jiray oo waa min baryan nabli barayabri waa qoray weeye barayabri baryan marka albara-una waa facaalo waa kii xirfadiisu ahayd leebabka qori jirayba weeye haddaba ninkaas waana nin hiqa ah ayaa ayu ayubu sakhtiyaani kaba waramaya qaala marka abulcaaliya wuxuu yihi akhara bnu ziyaadin ina ziyaad baa dib dhigay waa cubaydullah bnu ziyaad asalaata salaadii buu dib dhigay dee isagana mucaawiye xaggii mucaawiyaanu isagu u joogay oo waktigaas laakiin de waa intii hore markii aabihii ahaa dee dhintay dabadeed laakiin dee mucaawiye dabadiiba yaziid ibnu mucaawiye taas oo kale iyo waxaa ilaa waxaan filayaa dee cabdimalik waa kusoo dhawaha waa soo gaadhayba walow dee isaga markii dambe la dilay cubaydullah bnu ziyaad haddaba ina ziyaad baa wuxuu dib dhigay asalaata salaadii fa jaaanii waxaa ii yimi cabdullahi bnu samit abulcaliya odhanaya ninkaasaa salaaddii u dambeysiyey dee ciraaqna way joogaan cabdullahi bnu samit baa ii yimi faalqaytu lahu waxaan u tuuray u dhigay weeye kursiyan kursi baan u dhigay fajalasa caleyhi cabdullahi bnu samit baa ku fadhiistay fadakartu lahu waxaan u sheegay sanica bni ziyaadi ninkaa cubaydullahi bnu ziyaad wixii uu sameeyey facadda wuxuu qaniinay calaa shafatihi dhibintiisa ayuu qaniinay waa ciilka iyo dee asaf uu arrintan ka murugaysan yahay wadaraba waxaanu gaa gacantiisa ku dhuftay fakidii bowdadeyda ayuu gacantiisii ku dhuftay wa qaala waxaanuu yidhi inii anigu sa'altu abaadarin abaadar baan weydiiyey kamaa sa'altanii sidaad ii weydiisay fadaraba fakidii waa abudar buu isna ku dayanayey wuxuu gacantiisa ku dhuftayba bowdadeyda kamaa darabtu fakidaka sida aan bowdadaada imika halkan gacanta ugu dhuftay ama u garaacay buu isaguna bowdadii bowdadeeda gacanta ugu dhuftay wa qaala waxaanuu yihi abudar inii sa'altu rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam kamaa sa'altanii fadaraba fakidii kamaa darabtu fakidak markaa xadiidku hadduu inoo sii socdo oo dee bal soo dhaafo un abulcaala abulcaaliye uu soo dhaafo walow intaba waa tasalsul oo imika wuxuu ku tasalsulay darbulfakid oo noocaa musalaxa dee musalsalka lama yidhaaho hadduu dee intan kasii dheeraadana waxaa u ahaanla in la yidhaho wuxuu xadiidku ku tasalsulayba darbulfakide arrinkuna waa tambiha qolada kalena dee waa rasuulka ilaahay dariiqiisii bay mareene wa qaala waxaanu yihi rasuulka ilaahay abudar ku yidhi salli salaata liwaqtiha salaada waqtigeedaa hore tuko fain adragta salaata macahum adoo tukaday haddaad haddana nimankaa dibdhigayay aada salaadii iyaga macooda haleeshid fasalli la tuko salaadaas walaa taqul ha odhanin inii qad sallaytu falaa usalli waan tukaday oo anigu maxaan u tukanaya ha odhana iskala tuko waa si aan xataa hadal iyo waxyaala iman dee kole dee ajrina kuu tahay sunana kuu noqonayso ay bal masalan kuu noqonayso taas وxdثnا cاصم بن نضr التyمي qال xdثnا khالد بن الحاrث qال xdثnا شعبة عن أbي نعامة horaynu smr cبدالرب عن cبداللahi بن الصامت عن أbي dr qال أنه qاaل qاaل wuxuu yihi أbو dr baa odhanaya qاaل ay qاaل النبي صلى الله عليه وسلم kayfa أntm bal seebaa xaaladaynu noqon aw kayfa anta seebaad ahaanaysaa xaalkaagu noqon maxaad yeeli weeye idaa baqiita fii qowmin yuakhiruna salaata can waqtiha maxaad yeeli maseeftaad qaadan oo wandayalabayaa baad odhan oo taas oo kale bal maxaad yeeli marka rasuulka ilaahay waa kii ku yihi maxaad ifaraysaayo rasuulku wuxuu ku yihi fasalli salaata liwaqtiha tuko salaada waqtigeedii oo waqtigaa iyado ay leedahay uun tuko uma in uqiimati salaatu salaadii haddana haddii la adimo adoo meeshii jooga ama aada soo haleeshaba fasalli macahum iyaga la tuko haddana fa inaha ziyaadatu khayrin dee salaadana waqtigeedii kamay wada saarayn oo hadday waqtigeedaba kala saarayaan rasuulku la tukan muu lahayna way dibdhigayeen oo waa tan cibaaradan yu-akhiruuna daba waqtigeeday ka dibdhigayeen mudan weeye waa ziyaado khayr bay kuu tahay waa naafilasan markii horeba kuwa soo maray ee iskalaba tuko taas baa rasuulka ilaah yidhi وxdثnي أbو غسان المسمعي qال xdثnا معاad وهو بن هiشام qال xdثnي abي abي وهiشام الdstوائي عن mdr mdr الوراq weeye oo waxaan filayaa أxاadiث kooban oo badnayd oo mutaabacaad un kitaabka kuleya waa mutaabacaadna wax kale kuma laha kana waa mutaabacaadkune عن أbي العاaلية البراي qاaل qلت لعبد اللahi بن الصامت waxaan ku idhi نصلي يوم الجuمعaةi maalinta جuمعaha waxaan ku daba tukanaynaa khalfa umaraa niman madaxa gadaashood fa yuakhiruuna salaata salaadii jumco iyadoy tahay ayay dibdhigayaan oo khudbaday iska wadayaan oo waa taasoo way salaadii bay dibdhigayaan ma hore umaba gelayaan qaala wuxuu hi de waa dhibtaasaa jirto fa yuakhiruuna salaata salaadii waa salaadii jumcadaba maha salaadihi un waa tan imika kolley arabiic alcarabi waxyaalo badan bedele tunis oo kale de intii zaynulcaabidiin hayse ay sheegayeen salaada jumcada laba goor baa la tukanayey oo dee malaha salaada jumcada dadkaa shaqahayn iyo iyo dee salaada jumcada shaqaalaha labadaas salaadood la hedo marka horena waa la tukanaya salaadii caadiga ahayd oo dadkii malaha laakiin shaqaaluhu ma soo baxayaan oo saddexda ay soo baxayaan oo markaasay salaadoodii jumcada inta loo tukado masaajidii ayaa marka laga baxana salaadii casarba loo kacay oo kale waa wax jiray oo dee waa caadi waana shay la hubay oo dee marka la eego si zaynalcabidin waqtigiisa dhibta jirtay malaha dawladda ugu dee xaggaa ugu dhib badnayd bay xataa turkiga markii hore dee si ahaan jiray si ka daran bay ahayd bal haddaba taas bay ahayd oo jumcahay ayay dambaysiinayaan qaala wuxuu yihi waxaana jirta de iyagu ilaa imakada bad maqrib alcarabiya oo dhan ormahayo libiya desay ahayde laakiin dawladahan kale jazaa'ir iyo dee tunis iyo marok iyo guud ahaan mooye imika kuwani inay bedeliye axaddaa la fadhiyo dee jumco lama fadhiyo jumco waa maalin shaqo ee axaddaa la fadhiya dalalkaas saahay si isticmaalka ka tegay tahay inaga wa in axaddaa la fadhiyi jiro malaa bil iyo laba bilood dabadood baa la bedelay oo jumca laga dhigay o hanbadan kusoo ganiyado axadda on la fadhiyo jumca la shaqeeya waktigii faransiiskan bay ahayd laakiin iyagu waa sidii un weyo markaa waxaa dhacday lakin haddaba maroc oo kale iyo de markaa koob iyo toban ku gaadhaa shaqaalaha lasoo fasaxay laba sano inta ay salaada soo tukanayaan adhow shaqadii bay ku noqonayaan lakiin tani saasaa xaaladeeduba ahayd de waa kanoo wuxu uhi fa yuakhiruuna salaata qaala fadaraba fakidi odadaydii buu garaacay darbatan awjacatii waana arrinkaa hore i xanuujisayba waqaala wuxuu uhi sa'altu abaa darin can dalika fadaraba fakidi waqaala sa'altu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam can dalika faqaala saluu salaata liwaqtiha marka xataa jumcadiina maxay noqon dee ruuxu si u suurtogalisay in duhur iska tukaday markaa noqonaysa hadhowna iyaga hadduu dee la joogo uu laba tukado hadday taasi dhacdo wajcaluu salaatakum macahum naafilatan salaadda aad la tukanaysaan waa tadamba tii horaa faradkii ah tadamba sunihii buu noqonayaa macooda kaba iyo dhiga sunne qaala waqaala cabdullaahi wuxuu yihi dukira li cabdullahi bnu saamite dukira lii ana nabiy llahi salى اlahu عalيه wasalam daraba fakida abi darin lakin de riwaayaadkaa hore iyadoo xidhiidhsanba abu dar uu kaba maqlay oo abu dar u sheegay waa tii aynooguma sugnayd halkan tacliiqan waxba ama dee yar ah bal de irsaalkan iyada halkan dhib ma laho taa hore ay nooguma sugnayd iyagoo sanadku xidhiidhsan yahay baabu fadli salaaة اljamacati wa bayaani tashdidi fi اtakhalufi canha wuxuu u baabaysan yahay salaada jamaacadu fadliga ay leedahay iyo hadhitaanka laga hadho salaada jamaacada in laga hadho jamaacadii salaadeeda laga qayb geli waayo jamaacadna waa meeshii lagu ogayay maha meelihii kale meesha looga aadaamayo jamaacadeedii hadhitaankii lagaba hadhayay adkeyntii la adkeynaya waa waciidka kuba soo arooray iyo taa aad la isagaba diidayo la isugu diidayo la iskuna adkeynayo in aan lagaba hadhin wey xadaثna yaحya بن yaحya qala qarأtu عalى maliki عن iبن شhهاaب عن سعيد بن المسيب عن أbي هريرة أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل صلاaة الجaماعaةi صلاada جaماaعadu أفضل mid ka fadli badan weeye min صلاaةi أحadiكم أحadkin صلاadiisa waxdahu keli ahaantii xaal uu kelidii yahay uu tukanayo بخaمسaة وعشhريiنa جuزءa شhan iyo labaatan qaybood ama juز weeye oo salaada jamaacadu waxay u dhigmaysaa shan iyo labaatan salaadood oo keli lagu tukado ayay u dhigmaysaa xagga fadliga waana fadli aad iyo aad u weynba weeyono dee waxa wey xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna cabdالأعlى عan macmari عan الزhriي عan سacيid بn المusayibi عan abi hurayrata عan الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala tafdulu way la dheer tahay oo salaatn salaad fi ljamiici macnaa jamaaco lagu tukaday calىa salaati rajuli ninka salaadiisii waxdow keli ahaantii uu tukanayey khamsa وacishriina darajata daraja iyo jusna waa isla mid shan iyo labaatan darajo ayay dheertay waana shan iyo labaatan dacfuun waa shan iyo labaatan salaadood bay la mid noqonaysa qaala waxaanu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عaleyh watajtamicu way kulmaysaayo malaaikaة leyli وmalaaikaة nahaari fi salaati اfajri salaada subax ee horena waynuu soo maray salaada casr iyo salaada subaxba qaala abu hurayrata iqra-u sia bal aqriya in shitum haddaad doontaan shaahidkii ama mistaaqii qur-aankaee arrinkan ah kulanka malaa'igtu ay salaadaaba ay inala soo xaadirayso ilaahay qowlkiisu yihi waqur'aan alfajri na waxa weeye de waa iyada in fajriga qur-aankiisa ujeedadu tukada waa salaada subax weeye iyadii baa qur-aan lagaba cabiray sababtuna waxa weeya de qira'adu waa hataa aragnay rasuulka ilaahay la dhe uu dheeraynayo waana arkaanteeda ama meelihii intii uguba dheerayd weeye ina qur'aan alfajri fajriga qur-aankiisu kaana wuxuu ahaaday ama salaadaa subax mashhuudan mid la xaadirayo malaa'igtii ayaaba xaadiraysa وxadثna abubكر بن isحاaq qala xadaثna abulيamani qala akbarana شhucayb عan الزhriي qala akbaranii سacيid وabu سلمةa أن أbا هريرة قاaل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبدالأعلى عن معمر oo markii hore عبدالأعلى معmر buu kaba wariyey معmرna زهري maantana waa شhuعayب بن أبي حمزة ayaa زهري kaba warinayo dee ragga kasii wariyeyna waa taa sanadka inoogu sugan haddaba xadiidka cabdulأعlى can macmar ayunbuu kan abulyamaan can shucaybna uu la mid ahaa laakiin maxay ku kala dunaayeen ilaa anahu qaala bخamسa وacishriina juزan halkaa hamsa وacishriina darajatan ayuu isagu juزan ka cabiray waana isla mid saan marka horeba sheegnay xadiidka waan wadayaa baabka si aan u dhamayn karno waayo waana xadiidkan iyo duruqdiya xadiidka iبn cmarna waa inoo dambeeya macnuhuna de waa xadiidka de aynu wada garanaynabe وxadaثnي عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة قال أنه قال وحل أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعdil waxay u dhigmaysaa خaمسa وعشhريiنa شhan iyo labaatan min صaلاaة الfajri salaada kelida ama ruuxa munfaridkaa salaadiisa kaa mid oo salaada keliya jamaaco lagu tukaday شhan iyo labaatan salaadood oo ke waxa weya keli lagu tukaday bay xagga ajriga iyo fadliga uba dhigmaysaa xadaثnي hاrون بن عبد اللhi ومحamed بن xاtimi qala xadaثna xajاaج بن محamedi qaala qaala بن jurayجin horena waxaan isugu soo baraarujinay xajaaج بن محamed المisisi alacwar isagu inaanu xadaثana iyo akbarana iyo isticmaalin غaaliba ee sheekiisa iبnu jurayج iyo marka qaala iبnu jurayج unbuu yidhah waana s maaha iyada de dadka kaloo kale ama khaasatan ninku hadduu mudlis yahay qaaladiisu itiصaal ma keento waayo sariix baanay ahayn oo de waxay dhici kartay inuu meeshii loo isticmaali karo lafti adigoo اxtimaal leh lakiin isagu wuxuu u isticmaalaa halkii xadaثani akbarani dad kale u isticmaali jireen qala wuxuu yihi xajaaج qaala بnu jurayجin akbaranii cmar bnu caضاء bn abi اlkhuwaari anahu cumarkaasi wuxuu yihi bayna wqti huwa isagu jaalisun uu fadhiyo maca naafic bni jubayr bni mdcim waana laba taabicuun cumar ibnu cada iyo naafic ibnu jubayr oo caalim aho inu hore usoo maray id mara bihim waxaa soo maray abu cabdillaahi abu cabdillaahi abu cabdillaahi wanaag waa xadiidkii hore duruqdiisiie salmaan alaqar weeye ninkaas salmaan alaqar ayaa kunyadiisa abu cabdillaahi tahay waa ninkaa marka horeba inoogu sugnaa xadiidka abu hurayre kaba warnayey wuxuu raaciyey maxay khatanu zayd ibni zabbaana ninka zayd ibnu zabbaan la yidhaaho khatankiisa ahaa kollay khatankuna ma laha caamadu iyagu inta badan dee marka la eego caamada waxaabay ku idlaaqi jireen sodoga oo kale laakiin marka luqada la eego waxa weeyaan zawj lbint iyo zawj lukti labadaba ujeedadu sodoga iyo sediga waa xagga adigu dumarka uu wax ka yimaado oo waxa weeyaan un waa ninka inantiisa dee ninka qaba ee sodoga u yahay ama walaashii ka qaba iyo wixii lamida ayaa akhtaa lagu magacaaba mfradkuna khatan yahay ama xagga ninka oo kale waa dumaashiyada kuwan idhaahno dumaashigii oo kale alaxmaa baa la yidhaaho o iyado axmaa bay noqon kelimadan alashaarna labadaba way jamcinaysaa marka alashaar labadaba way ka dhaxaysaa alakhtaar min qibali mara ayuu noqon alaxmaana de min qibali zawj buu noqon alashaarna way jamcinaysaa marka waxa weeyaan ninkaa zayd ibnu zabbaan ayuu dee la xidid ahaa ama inantiisa ha qabo ama walaashii haba qabo waayo labadaba luqadii way keenaysaaye mawla juhaniyiina fadacaahu naaficu naafic baa u yeedhay salmaan laqar faqaala wuxuu yihi isagaa u yeedhay oo de waana ninka abu hurayre asxaabtiisii ahaa ninkii salmaan baa wuxuu yihi samictu aba hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam salaat maca alimaami salaad imaamka lala tukadaa afdal min hamsi وacishriina salaata yusaliiha waxdaw shan iyo labaatan salaadood oo ruuxu keligii ku tukado ayay kaba fadli badan tahay xadaثna yaحya bnu yaحya qaala qarأtu calى maliki can naaficin xadiidkii abu hurayre intaasuu inoogu dhammaaday walow xadiid kalu leeyahy inoo soo socdo xadiid ibnu cumar oo ay la dee isaga ay isku mid yihiin baa inoo soo socdo laakiin waxay isdhal dheeraanayaan markaasaan deeto dib u yar u yar wax noqon doonaan qال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل صلاة الجماعة صلاada جaماaعadu أفضل way ka fadli badan tahay min صلاaة الفd kelida saلaadeed بسبع وعشhريiنa درaجة تoddoبiyo لabaatan درaجo وxadثnي زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال xdثna يحيى عن عubayd اللahi qاaل عbayd للhi بن cمر ba wuxuu hi أخبرnيi ناaفع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قاaل صلاة الرaجuل في الجaماaعaةi تزيد way la dheeraanaysaayo على صلاaتihi saلaadiisa waxda u kelidii uu tukanayo سبعa وعشhريiنa toddoبiyo لabaatan درaجo ama ضعفo ayay la dheeraantaysaa ay la dheer tahay وxadثna abu bكر بن abي شhaybة qال xadثna abu usamة وبن نmayri xa qal xadثna بن نmayri qal xadثna abي qala waxay dhaaheen iبن نmayrna waa ninka dambe ka hore waa ina cabdاللahi iبن نmayre waxay labadan yidhaaheen cabdاللahi iبن نmayr iyo abu usama oo markii hore ay wada socdeen dariiqa abu bكر xadثna عubayd الlahi بhada الاسناad wa can naafic عan iبن cmر qal بن نmayri عan abihi بضعa وعشhريiن halkii سبعa وعشhريiنadi ayuu isagu bidca وعشhriina waa dhowr iyo labaatan وqaala abubakr fي riwaayati سبعa وعشhريiنa darajaة وxadثnah بن raafici qal aخbarana بn abi fudayki mحamed بn ismaaعiil iبn abi fudayk wey qal aخbarana الضaxاak عan naafici عan iبn cmr عan النabiyi slى الlaهu عalيه وsلم qaala wuxuu yihi waa inahay ku kala dunaayeen muusoo yar celceliye bidca وعشhriiنa dhowr iyo labaatan bal labadii xadiiث way noo dhamaadeen horta mid weeyaane waxa inoogu sugan fadliga jamaacadu ay leedahay waana fadli aada iyo aada u weyn iyadoo wakti dheeroo saasay u kala duwan yihiin ba aanay jirin salaad uu ruuxu keligii ku tukaday sida salaada cishaay iyo salaad uu jamaaco la tukaday ayaa xagga fadliga ilaahay subxaanaه watacaala waa jamaacadu fadliga ay leedahay ayay toddobiyo labaatan ama shan iyo labaatan derajo isla dheeraan macnaa salaada cishaaye ee jamaacada uu ku tukaday waxay u dhigmaysaa shan iyo labaatan salaadood ama toddobiyo labaatan salaadood oo keli lagu tukado ee waa fadli weyno walow dadku ay fudaydsadaan fudaydka waxaa keenaya un umuuraha aakhiro ayaan qiimo saasa la lahayn un ihtimaama laba lahayn oo dee waxa weeyaan w waxaa dambeeya tad xaadirada bay dadku arkayaan taxaadiradaba ruux kasta waxaa intaa kala badan dee waxaad dhici karta inaanu isku doorsan oo uu ilaaliyo oo haddii dhici karto shay ruux dee wax tijaaraba ah oo kale oo tijaaraynayay shay uu ku iibin kari lahaa toddobiya labaatan kun hadduu kun faran ku iibiyo laga siisto waxaa dhici karta beriyo dhan inuu warwarkii iyo murugadi ay haysato iska daa maayo xusuusnaado bal de hadduu isagoo wuxuu helayo meel uu isagu imika kun faran kasoo helayay haddii dee bal sabir yar uu daqaaiq sabro uu toddobiya labaatan meel kale kuma helayo ina ruux caaqi la iskuma doorsanayo haddii laba yidhaahana ruux taa isku doorsaday waxaa lagu tirinaya ruuxaan caqli lahayn oon adduunye ahaan ruuxaan waxba kala garanahayn oon caqli lahayn bayn sababtuna waxa weeye adduunyadan xaadirka waa garanaynaa manfacadeed iyo maslaxadeed laakiin aakhiro ee ruux ay arrintu waan rumaysanahay laakiin rumaysigii baa muxuu yahay xag xag shucuur ama ruuxu inuu dareensan yahay waxan oo uu tan adduunyadii bal ulaba mid noqdo ama uu kala raajix noqdo bal uu la mid ugu dhawaado taasi ma jirto de waa naadir haddii laba helo weeyaan oo bal taas baa keenaysa ruuxu isagoo aadaankii maqlaya inuu iska fadhiyo yidhaah dhowba waa tukan ama bal ruux ay dhaaftay dee salaadaas salaadaasi ay dhaaftay oo jamacoo keli ay qabsatay waxaa dhici karta inaanu dareeminba wax isaga dhaafay salaaddii waan tukaday weeyaan oo salaaddii waan tukada o aanu dareemin halka hadduu dee taas adduunye intaa leeg ama ku dhawey ay dhaafto iyada taas aanu ka gameen aanu ka gameen ma salaade salafkii baa adigu laga soo naqliyay oo kale barhkood e haddii ruuxa ay salaadisa u dhaafto tacziyen jiray oo kale waa de iyaga ragay la weyneyd ruuxa siaa salaadii jamcii laga hor tukaday ayaaba dhici karta nin baa la sheegaya de salafkii kaba mid ahaa oo dee ibnu xajar haytam iyo keyrkii magaciisa ay soo naqliyeen qisadiisna way soo naqliyeen kitaabkiisa zawaajir ayay soo naqliyaan oo uu lahaa dee saas oo kale jamac baa idhaafay oo nin buu sheegay u yimi oo tacziyeeyey wuxuu yihi haddii maanta inan iga dhinto intaasoo kumaayo iman layd o tacziyeyn layd lakin ujeedada dee ka wayga waa musiiba ay u arkeen lakin tadoo musiibo ah ayuu leeyahy wax dee ninkaa keliya ayaa dareemay oo kale oo bal markaa waa arrinka dee taasna waa xaggan umuuraha in kollay isaarkii ilaahay ba ina sheegay inan dee nolosha adduunya dooranayno ayun bay taasi qeyb kaba mid tahay taas axaadiisna kolley way noo soo socotaayo horta bal fadligu waa taase fadliga jamaacada iyo ruuxu inaanu fudaydsan ilaaliyo oo bal matalan taasi iyadu waa mid waxaa kale fadliga jamacani kolley ilaahay ama dee shareecadii baa jamacan fadli u yeeshay lakin xadiid kaloo dee صaxiixa bay inoogu sugan si uu tilmaamayo maha uun salaadan dee aan tukanay afarta ragcadood ee jamci la tukatay umuuro dhan baa isbiirsanaya o fadliga keenaya wuxuu markuu shaqadiisii ama gurigiisii ama kasoo baxo ee uu masaajidkii usoo baxay u leeyahy aad salaada jamca soo tukatid tallaabooyinkaasaa tirsan waa mid oo tallaabadii uu qaadaba darajay u koryeelaysa ama dembi baa lagaga daadin marka talabaadna inta uu soo soco sida horada usoo maray ajrigii salaada usocdo fi xukmi musalli marka uu masjidkii fadhiistay intaa uu sugayo o dhan ee ay tahay salaadu tamanayeysa iyadna ajrigii salaadeed baa usocda hadduu halkii uu ku tukaday uu fadhiisto oo uu muddo ku nagaado malaaigtii baa ku saliyayso allahuma akfir lahu allahuma arxamhu marka umuurahaasoo isbiirsaday ayaa fadliga keenayo haddii aan idhaahno fadliga umuurahaasaa keenaya haddii xataa jamacba uu ka ogo ninkuu aqalkiisii ama majliskii la fadhiyo ama halkii kale oo dhan horta dee jamacba ka ogo salaad keli lagu tukaday lamid maaha laakiin umuurihii fadligan yeelay oo dhan way maqan yihin umuurihii fadligan yeelayo markaa jamac iyo jamac isku mid ma noqonaya halkaa loo imanayo ee laga aadaamayo meel kaloo jamac lagu ogoon tallaabadii kuu tirsanayn aada u socotay fadhigii aanu kuu tirsanayn sugidii aanu kuu tirsanayn iyo halkani isku mid ma noqonayso bal taasna iyadna waa mid arrinta kale dee bal iigu dambaysaaan sheegaynaa xadiidkani shan iyo labaatan buu yidhi kana toddobiyo labaatan buu yidhi waana laba xadiis oo labaduba saxiixino oo rasuulka ilaahay axaadiistiisii ah salawaat ullahi wasalaamu calayh culimadu kolley dhowr wej bay ku jamciyaan mid ahaan waxa weeye de waa mid markay cadadba yimaado ee laba nasoo laba cadad oo kala badan ay yimaadaan ay iyagu kuba jamci ay marka isugu geeyaan kolley dee nusuusta jaanibkaasna iskaba badnaanaysaa oo ah inaanu cadowku mafhuum lahayn waa k masale usuuliya weeye ama usuulfiqiya ee waa mafhuumkan mafhuum mukhaalafo laba yidhaaho inaanu cadadku lahayn oo markaa taas macnaheedu uu yahay markii xadiidkaa hore aan ku aragnay shan iyo labaatan derajo ama shan iyo labaatan dicfi fadliga intaasun baaba ku sheegne xadiidku mafhuumo laho oo intaa in ka badan inaanu fadligu noqon karin xadiidka kama qaadanayno manduuqii unbaa shan iyo labaatan buu ahaa intaa in ka badan fadligu inuu intaa yuman kama qaadanayno marka cadadku mafhuumo laha waa taasoo kolley dee waana wax in badan oo usuuliyiinta kamid xagga cadadka walow suurooyin dee uu mafhuum yeelanayo ay iskaba jirdaan taasi iyada waa mid bal haddaan taa dhaafno waa arrin kaloo iyadana ay wixii baabkan oo dhan ay ku jamciyaan maha labadun xadiiun wixii jaanibkan saas oo kale acdaad kala duwan mawduuc keliyana kuba tima culimadu ay kuba jamciyaane xaggan fadliga oo in markii hore ilaahay dee soo ogeysi usoo waxyooday shan iyo labaatan darajo haddana ilaahay fadligii kordhiyey oo ziyaadada fadligan dambe loo soo waxyooday oo rasuulka ilaahay markan dambena sheegay taasna waa mid wejka saddexaad ee culimadu kuba jamciyaano wej dee isaguma muhima noqonaya waxa weeye arrinku inuu iskhilaafayo bkhtilaa bikhtilaafi lmusaliin oo dadkan tukanaya isku khushuuc marka la eego ma aha socodkii od isku mid ma ahayn salaadooda siday u taam yeeleen iyo ilaalinta ay ilaaliyeen aadaabteedii iskuba mid maaha jamaca badnidiisa iyo yaridiisii jaanib baabay noqon makaanka lagu tukanayo sharaftii iyo taas oo kale haddaba umuurahaas baaba keenaya oo kuwana shan iyo labaatan ka dhigi kuwana toddobiya labaatan waxyaalaha isdhaafdhaafaya ama ay ku kala mudnaanayaan ayaa fadligeedna keenaysa iyo bal matalan taas baaba ay tahay darajatan iyo juzanna wax kaliyaan ku wada fasirinay iyo dacfan iyo waxyaalihi axaadiisa kuba yimi bal intaa weeye intan waxaad markaa intaasi waxay ahayd fadlu salaati اljamaaca ayaa bal matalan intaasi ayada qeybtii hore ahayd ee qeybtii dambe kolleyna culimada qaarkood waxay u daliishadeenba jamaacadu inaanay shardi saxada salaada u ahayn axaadiian waana sax waa dee sawaab oo ujeedadu rasuulka ilaahay salaadii keli lagu tukaday fadli buu u yeelay tii jamacuna way ka fadli badan tahay unbuu yidhi salaaddii markaa way ansaxday haddii keli lagu tukaday weeyaan oo jamaacadu shardi uma aha ruuxii aan macduur ahayn salaadiisa ansixitaankeed siday daahiriyadu yidhaahaan oo ay leeyihin maba ansaxayso kolleda un jamac kuma tukan waayo labadiiba fadli buu u yeelay laakiin de arrinta kale ah warkood kol hadii ley way kala fadli badan yihiinun iyaduna xataa waajib cayneedoo ruuxuu ku dambaabaya ma aha iyaduna de waabay in badan oo culimada ka mida xadiiska way uxujaysteen walow halkaa dee culimo kala duwan ay qabaan iyagu meesha inuu waajib cayni jiro ruux kastaba garaantiisa haddaanu macduur ahayn lagaba rabo bal waana axaadiiseedu inoo yar dambaysa waxyaalihii kuwa kale xujadooda ahaa وxdثني cمر بن ناقد qال xdثnا سفyان بن عyynة عن أbي الزناad عن العرج عن أbي هريرةa أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فqd waa waayey ناaسan dad في بعض الصلaوaaتi salaadaha bacdigood oo ujeedadu salaadihii sida salaadii subax iyo cشhaa iyabuu dad marka hore iman jiray de wase labada salaadood dadku ay yar yihiin ayuu waayey oo masaajidkiiba aan iman faqaala wuxuu yihi لqad hmmtu waxaan ku hamiyey an amura inaan amro rajulanin yusalli binnaasi ee ibedelo aniga oo dadka sii tukiya halkaygii salaada markay gaadho inta la aqiimo uma bacdiyeed waa waqtigaas salaada la gelayo e waqtigaasa ruuxi yimi iyo ruuxa kale ay kala baxayaane salaada waqtigeedu markuu galeen weli la gaadhin ruuxu de hadduu dib dhaco weli canaani ma jirto uma ukhaalifa aan u weydaarto dadkii tukanaya salaada ilaa rijaalin rag yatakhalafuna canha jamaacada kaba hadhaya oo faamura bihim aan amraba iyadoo dee xaabo aan wato oo fa yuxaraquu la gubo calayhim korkooda guryahooda bixusami lxadabi xidhmooyin xaabaa jamcu xusbatin waayo waa inta xidhinta buyuutahum aqaladoodii laguba gubo walow calima hadduu og yahay axaduhum raggaa midkood waa dadkaa jamaacada ka hadhaya wahsi ugaba hadhaya iyagoon wax cudurdaara lahayn taas hadduu og yahay anahu yajidu inuu helayo caman samiinan waa dee arrinta adduunyo laf shilisoo hadduu imika masaajidkeeda wax yar lagama helayo bal dee intaa ika yar la og yahay inuu masaajidka oo shan yaroo adduunyo oo aad u yasiira masaajidii laga helayo lagu qaybinayo ama uu ruuxu kasoo helayo nina ma habsaameen weye nina ma hadheena waa lasoo buuxin lahaa bal dadka kalea lagu cidhiidri lahaaba markaasa hadduu helayo uu og yahay inuu ka helayo weye masaajidkii maslad yar weeye waa laftee hilib lahunoo shilis lashahida ma habsaameenkaasi waa xaadira ujeedadu waa dee taasun isaarka nolosha adduunyo lagama dooranayo fadligii ajrigii aakhiro yani wuxuu ujeedaa salaat salaat alcushaai buu ujeedaa bali axaadiis way noo socotaa xadaثna بن نmayri qal xadaثna abi qal xadaثna اacmashuxa وxadaثna abubakr بn abi shaybata وabu quraybi wlaftu lah ولفت لهma baan ujeeda قال xdثnا أbو معاaوية عن الأعمش عن أbي صالح عن أbي هريرة قال أنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إنa أثقل صلاaة صلاada ugu cلس على المنaaفقينa منaaفقيnta waa saلaada ugu cلس dadka منaaفقيnta ah صلاة العشhاaء وصلاة الفجر waa saلaada عشhاء iyo saلaada صبح salaada ceshaa wakti la kala hoyday weeye intaad maalintii dee meelaha ay joogaan masaajidda way iskaba imanayaan way is dadka isu ekeysiinayaan naftooda ku ilaalinayaan salaada subaxna waktigaa dee hurdada la macaansanayo haddaba salaada munaafiqiinta ugu culusi waa labadaas salaadood walaw yaclamuuna hadday ogyihin maa fiihimaa waxa iyaga kuma sugan laatawhumaa way iman lahaayeen ajriga iyo fadliga iyo sawaabka laga helayo weeye laatawhumaa way iman lahaayeen walow xabwan gurguuradba ha ahaato xabigu waa dee ilmaha yari markaa uu gurguuranayo o kale ee uu jilbi iyo dee gacmihiisiiyo kuba socdo amaa zaxfi iyada waa dabada oo lagu siqaa zaxfi la yidhaha xabwina waa gurguuradka macnaha ujeedadu haddii xataa si kale ay ku gaari kari waayaan oo waxay ku iman karayaan iyagoo soo gurguurta ay tahay kamay habsaameen haday fadligaa og yihiin ee tan dee fadligii aakhiran qiimala lahayn oo sidaasay dee iyagii isaga habsaamaya iyagoon macduurinahayn walaqad hamamtu waxaan ku hamiyey an aamura inaan amro bisalaati oo fatuqaama la aqiimo uma aamura an amra rajula nin oo fa yusaliya binnaas dadkii uu tukiyo uma andaliqa aan u kaco oon uwe maci ama aan la tago weeye maci aniga macay birijaali rag aan la tago macahum macooda xusamun xidhmooyin jamcu xusmati min xadabin xaabi ay macooda yihiin ilaa qowmin qowm xaggoodna aan ula kaco laa yashhaduuna salaata salaadaas waa salaada cishaa iyo salaada subaxiya aan iman ahayno fauxariqa caleyhim buyuutahum waa ku hamiya rasuulka ilaahay ma fulin dee waxaaba jirtay dad aan iyaguba jamac u saarnayn waa dumarkii oo kale jamac dee way xaadiri karaan laakiin dadkan la leeyay lagu adkeynayo fadliga intan leeyay lagu markaa kii ka tegayna uu damigan mudanayo waa ragga una iyagu dee guryahooda hadday kuba tukadaan bal dee jamacaas oy xaadireen taa guryahoodaaba ugaba fadli badan haddaba dadka caynkaas iyo carruurtiibaa guryihi ku jira taas muu u daayey iyagoo keliyaanay ahayn rasuulka ilaahi laakiin waa dee ama muna waa kaa waa ku hamiyey de waana kan muwaafiqiinba kuba magacaaba rasuulka ilahi inay ahaayeen kuwaasi uma andaliqa maci birijaali macahum xusa bn xadab ilaa qowmi laa yashhaduuna salaata fauxariqa calayhim buyuutahum binnaar وxadثna محamed بن رافع qال xadثna cabdالرaزاq qال xadثna معmr عan hmam بn mنbه qاl hada hmaan ba wuxu uhi kani waa xadiidkani ma kii weeye xadaثna uu noogu waramay abu hurayraةa عan rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم fadakara wuxuu sheegay abu hurayra axaadiثa minha waxa kaba minha waqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm abu hurayra hi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm kada qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm kada xadiidku صaxiifada dhexdeedii buu ku jiray wa qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm laqad hamamtu waxaan ku hamiyey an aamura inaan amro fityaaniya hilmaantayda iyo fityaantayda an yastaciduu lii inay ii diyaariyaan weeye iusoo ururiyaan bixusamin xidhmooyin min xadabin xaaba uma amura rajula yusalii binnaasi uma tuxaraqu la gubo buyuutun aqalo calaa man fiiha de waxa weeyaan cidda adigu markaa dhexdooda malaa dee kollayna intii aan rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh nahyinba lana xarimin in dee ruux nool la gubo taas baabana ahayd hamigiisani ee de waxay noo tilmaamaysaa un jamaci oo lagaba hadho cudurdaar loon loogaba hadhaa dee arrintiisu inay aanay saalanayna oono arrintu sunno un aanay ahayn laga tegay weeye shay waajibaa laga tegaya ama fardu kifaayaha lama yidhaaho ama siday ay ma kala duwan oo axaadiisani xoogeynaysaa qowlkooda waa cada iyo awsaac iyo axmed iyo abufawr iyo ibnulmundir iyo ibnu khuseyme iyo daa-uudi ay leeyihin waa fardu cayn oo ujeedada ruux hadduu macduur yahay dee waa ilaah baa u cudurdaaray haddii aan wax cudurdaaro lahayn jamci uu ku tukadaa arrintu ma aha un jamacii dee faradkii dad kale iga ridaya isagana waajib saaran weeye aimadaasi leeyihin walow dee barhkood dee qowlkooda kaa kaba duwan yahay axaadiisadna qowlkooda ay xoogeynaysaayoo ah ruuxii waajib bay kuba taho marka haddaan idhaahno waajib caynayay kuba tahay walow salaadu kelidii ay kaga ansaxayso laakiin hadduu jamacii dee isagii cudurdaar la-aan un uu jamacii ugaba hadhuu keligii uu iskaba tukado dembi baa jiriya ismi kale oo xaggan jamaacada uu kaba tegayo waa tan hamigan keentay qolooyinka iyagu leh may waa fardu kifaaye uun iyo umuuro kolley waxay leeyahin waa niman dee iyagu kuwan munaafiqiin ba ahaayo dee maalintiina dadka la joogayay waktiyadan kalena salaada iskagaba hadhayo kuwaasiye may ahayn un de laakiin bal axaadiistu kolley waxay keenaysaa waana inoo dambeeyaan barkood casharka kale inay arrinku adag yahay oo dee waajibka ay culimadaasu leeyihiin yaani shardi lisixati salaadba uba noqone jamaca oo lagu tukada ay waajibkaa tahay وxadثna zهr بن حرب وabو qrayb وإسحاq بن إbrاhيm عan وkiع عan جعفر بن برقاn عan يزيد بن الأصم عan أbي هurayرaةa عan النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وxadثna أحمد بن cabdاللahi بن يuنس qال xadثna زhayr qال xadثna أbو إسحاq عan أbي الأحوص abulaxwas kollay mid hore oo dee aan sanadka halkan kaga jirine sheekha muslimun u sheekh noqonaya salaam ibnu sulaym marar badan baan soo aragnay abulaxwas kana hore waan usoo argaan filayaae awf ibnu malik ayaa la yidhaha aljusham iyo waa nin taabiciye samica waa maqlay abulaxwas hu xadiidkan mee samica uu maqlay abu isxaaq hu xadiidkan minhu min abilaxwas buu ka maqlay can cabdillaahi isagoo cabdillaahi ibni mascuud kaba warinaya waxaan u yidhi ina mascuud ana nabiya sala allahu alayه wasalam qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi liqowmin waa can qowmin dhe laanta micnacan ka dhig waa isagoo dad kaba hadlaya yatakhalafuuna ka hadlaya can iljumacati jumcada jumcada iyo jamacaadka labadaba dee axaadiida kala duwan baa inoogaba timi laqad hamamtu waxaan ku hamiyey an aamura rajulan yusalii binnaasi uma uxariqa aan gubo calaa rijaali rag guryahood aan kuba gubo yatakalafuuna haraya can iljumacati jumcada buyuta maqaladooda aan kuba gubo adigu salaada cishaa iyo subaxna waa taa soo maray jumcaduna waa si gaaro waa xadiid kale bal markaa muhimkuna dee waa jamaacada iyo dadkaa kaba hadhayey iyo ayaaba inooguba sugan welina waa inoo socotaa jamaacadiiya wixii kuba tacaluqsanayd allah subxaana watacaala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka